wasaaradda arrimo gudo ee federaalk iyo ridan heleesyowka dowlad goboleedka jubbaland ayaa tababaran qabatay shaqaalo dowlada hoose degmada kismaayo kaasoo goobroog ku hayeen maamulka degmada waxaana kumid ah howlwadeenada wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale tababarkay ahay ko ka saabsan aqoon iswadaarsi korlanka qaaday xirfada shaqaalo dowlada hoose gaar ahaan waaxda maaliyadda ee dowlada hoose degmada kismaayo iyo oona lanqudaan lahay sidii lan horumaray lahay adeegyada bulshada ee dowlada hoose iyo ku hayta magaalada kismaayo agaasimaha guud ee waaxda maamulka iyo maaliyadda dowlada hoose ee degmada kismaayo iyo waliba usaa xa ku qaybgaleelka tababarka iyo mas-uuliyiinta usaa an sharaxay sida markaas shaqaalo dowlada hoose gaar ahaan waaxda maaliyadda muhiimanka eta aqoon iswaadaarsiga oo qaybweyna kuga ada doona horumarinta xirfada iyo shaqada maadaama yoyiinhana bulshada aan fuliyi lahayeen adeegyadii oon ku baahiyeen maamulka dowlada hoose cabdulaahi maxamed cabdi agaasimaha waaxda maaliyadda dowlada hoose degmada kismaayo oo uusa si tooseen daafuri tababarka iyo faahfaahinka b ujeedkii muhiimada la kuliyey aqoon iswadaarsigan ayay hagaaban gaabaday wasaaradda arrimo gudo federaalk iyo reedan heliisyowka dowlad goboleedka jubbaland usoona shaqaalo lanqowaday kala dardaarmeen iyo un ku faydaysadaan sidii lonku targalay waxaa muhiim ah maanta oo aada ugu faraxsana inaan kasoo wada qayb galno tababar ku saabsanaa waaxyaha dowladda hoose khaasatan waaxda maamulka imaaladda iyo habka canshuuraha oo aan is leeyahay dee waa meesha ugu muhiimsan ee asaaska dowladnimada ah idinkan waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala casharadii laidin baray in aad xifdisaan qaadataan siida gudbisaan waa dareemi karnaa shaqaalaha dowladda hoose intaan meesha fadhida ma aha dad baa fiil kugu jiro shaqaynayo casharada maanta halkan aad ka qaadateen in ayaga dib ugu laabataan oad u muraajiciysaan waxaa waaye waa qofka wuxuu barto inuu bulshada uga faa'iidaya aad u muhiimsan wasaaraddana aad baa u mahadsan tahay waa dadaalka ee bixinaysa iyo juhdiga especially markii la dhaho quality content macnaha capacity building ee u sameynaysa shaqaalaha dowladda hoose waddooyinka ugu dambeeyey haasatan siduu agaasime cabdiwaaxid u imaaday waxbadan baa isbedelay insha allahu tacala inta inka badan waan idinka rajaynayna soo dhowaada maamulka dowladda hoose kismaayo iyo wada dadaalo laga hormariyo adeegyada bulshada